warbiyoodkan oo la ku wareejiyaa bulshada deegaanka kulna daacad oo hoos kuhiyaasa degmada dhuusmareebo oo markii hore dadka deegaanka dhibaatayo qaban gaabiyo welibana hirgelidaya mashruuca barwaaqo munaasabada kuwareejoogka warbiyoodku iyo weliba gobro ku hayaya wasiiro ku tirsan maamulka galmudug bulshada deegaanka iyo maamulsho onkoreyntiiyo weliba goobta ku hadalaya wasiiru dowlaha wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyo shariifa maxamuud cadow iyo wasiirka wasaaradda beero iyo waraabka galmudug axmed nuur cusmaan xaaji welibana iyo xuseen muhiimada iyo cignata bulshada deegaanka warbiyoodkuna
waxaan ku wareejinay bulshada kaga kalunda carab waxaan mahadcelinaynaa ururka barwaaqo bankiga adduunkaba waxaanu mahadcelinaya dowladda galmudug oo wasaaradda tamarta iyo biyaha wakiil uga tahay markii biyihii la helay xoolihii ha ka faa'iidaystay baariyii ha ka faa'iidaystay degaanay noqotay meeshii bulshadii u soo dhowaatay biyihii innaga ka wasaarad beer ahaanna waxaan ballan qaadaynaa insha allah beerta kalluun dacar sida ugu dhaqsiyaha badan insha allah inaan
wasiirka wasaaradda walbarashada maxamed adhoore iyo wasiiro ku-xigeenka wasaaradda xanaanada xoolo dhirta iyo daaqa galmuduga iyo bulshada deegaanka ballan qaadana iyo walaquqowada doonana baahiyaadka ka jara deegaanka magaca barwaaqo runtii waa magac macnaha uu wato u dhigma oo deegaanka laga hiri bulshadu iskuulka aad aragteen oo ku yaala hadda oo deegaanka oo ilmihii iyo wixii dhammaa ay ku diyaarsan yihiin ayay dadku diyaarsadeen jeebkooda ka diyaarsadeen wasaaradduna waxay diyaar u tahay inay shaawadeeda dhinaca ka surato safarka ay dadka deegaanku ay u galeen dhinaca horumarinta waxbarashada aad aad u mahadsantiin waxaan rajaynaynaa haddii meeshii biyo yeelatay oo dadkii ay soo degeen meeshii magaalo noqotay iskuul yeelatay beerihii ay falanayaan waxaan rajaynaynaa inaanu dhisi doono veterinary clinic meel ay ku ogaadaan cudurrada xoolaha oo runtii muhiim u ah deegaankan maadaama yihiin dadkan dad xoolo dhaqataa meeshii mobile team waxaan lagu imaan jiray si caadiya hadda ayagaan loo tababari doona haddii ilaahay idmo waxaa noo qorshaysaa in dhismihiina loo loo sameeyo oo loo qalabay dawadiina loo keeno waxaana ku mid ah bulshada deegaanka iyo agmahad nagana mashruuca barwaaqo oo deegaankan ka hirgelidaya wartuun biyooda iyo baahi shir duwan iyo anqabena lacaggaan u qabno boqolkiiba boqol waan ka faa'iidnay waxaan ka helnay biyo xasilooni baan ka helnay niyad sami xagga dawladda aan ka helnay waa ku barwaaqownay waxbaa naga soo galay biyahaas waa naga gudbi jireen ma aanna arki jirin celashaan u aroori jiray waa ku nasannay waa cabnay dad iyo duunyaba